الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكى بلا آية كنتن يكواد من سورة الأحزاب قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تغر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وعن كسو جرني في تفسير سورة الأحزاب waxaa laga soo hadlayey oo inoo soo dembeysay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dumarkii loo xalaaleeyey oo laynoo soo tiriyey aayaddani marka kuwaas horey la sii socotaayoo ay xagga macnaha ka wada socdaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi turjii waa dibdhigaysaa nebiyullaahi moxamedow calayka salaatu wasalaam man midii tashaa-u aad doonto oo minhunna xaasaskii ka mid ah sawjaadkii ka mid ah waxaa weeyaan nebiga khiyaar baa la siiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi waxaad dibdhigaysaa oo dib marin kadhaa midaad doonto oo iyaga ka mida sawjaadkii wa tu'wii waad dumaysaa ilayka xaggaada man tashaa'u midaad doontana xaggaada ayaad u soo dumaysaa markaas tafaasiir kala duwan ayaa lagu fasiray khiyaarkaa nebiga la siiyey waxaad dibdhigaysaa midaad doonto macnaha midaad doontaa furaysaa oo xaasaskii ka mid a watuwi ilayka man tashaau xaggaada waxaa u soo dumaysaa midaad doonto oo aada haysanaysaayoo aadan furaynin sidaa waa qowl ibnu cabbaas mujaahid iyo daxaak iyagu waxay leeyihiin turjii waa dumaysaa man waa dibdhigaysaa man tashaau midaad doonto oo minhunna ka mid a waxa weeyaan waad qeyb siinaysaa qismadii iyo hoyaatinkii iyo jiifkii baa midaad doonto ka gadaal marinaysaa oo waa tu-akhiru canka xaggaadaa ka gadaal marinaysaao nowbadii iyo wakhtigii ay lahayd iyo hameenkii ku aadanaa baa laga gadaal marinayaa aan loo tegayn sawjadaas watuwi ilayka man tashaau midaad doontana xaggaadaa usoo dumaysaayo waxaad aadi kadhahay u hooyan kadhaa midaan markaa xataa nowbada iyo kaltankaas lahayn ayaa xaggaada usoo dumi kadhaa waxaad yaraysan kadhaa middii aad doonto waxaadna badsan kadhaa middii aad damcdo wax xaraja dulshaada ma saarna khiyaar baa lagu siiyey khiyaar baa lagu siiyey welina way socotaayo waman ibtaqayta baa ka sii dambaysa khiyaarkii marka adigoo gacantaada ku jiraa falikhtiyaaru biyadayk labadaada gacanood buu ahaada ciddaa la doontaa isla saaxiibinaysaa ayaamo zaa'idaa siin ka dha markii hore nebiga qismada iyo qaybsiintaa waajib ku ahayd markii dambena nebiga khiyaarkan baa la siiyey calayhi salaatu wasalaam wa maca daalika iyadoo khiyaarkaa la siiyey nebigu sidiisibuu ku wadayo mid kasta wakhtigeedii iyo nowbadeedii iyo xilligay wakhtiga u lahayd iyo qismada baa nebigu u tegi jiray calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa sidaas buu ku wadi aayaddan markay soo degtay baa waajibkii awal saarnaa laga naskha khiyaar baa la siiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo lagu fasiray turjii man tashaau minhun wa tu'wii ilayka man tashaa waxaad dib marinaysaa oo aadan guursanayn middaad doonto oo dumarka ummadda ummaddaada dumarkeeda ka mid a xaggaada waxaad u soo dumaysaa bimacnaa aad guursanaysaa middii aad damacdo taasna waa lagu fasir waxaa la leeyahay aayaddan waxay nasakhday laa yaxillu laka nisaa'u min bacdi waana gaari doonnaa waa la bayaaninayaa watu'wi ilayka man tashaa waman oo mubtadaa waman ibtagayta waman midda iyo gabadha ibtagayta aad dalabto oo miman ka ahaatay casalta awal ah ka dheeraatay middii awal ah faslisay oo aad ka dheeraatay laakiin hadda aad dalabto aad damcdo inaad u dumanto falaa junaaxa calayka wax dembiya dushaada ma ahaanin awal gabarh qismada laga saaray oo qaybtii laga saaray haddaad damcdo inaad ku soo celiso falaa junaaxa calayk falaa isma calayk wax dembiya dushaada ma ahaanin oo aad dib u soo celisidoo hoyaatinkeedii iyo qismadeedii aad gadaal ugu soo celis waman ibtagayta waman midda ibtagayta aada dalabto oo man bimacna aladii ibtagayta kaga qabadhi aada dalabto falaa junaaxa calayka gabadhaa lajiif lajiifkeeda iyo hoyaatinkeeda aada dalabto iyadoo awal ahayd miman casalta kuwaad siibtay oo bimacnaa ka tagtay culimmadan qaar waxay dhahaan miman casalta aada fudhay laakiin dalaaq oo rajciya ah oo awal intaa fudhay aada hadda rabto inaad soo ceshato falaa junaaxa calayk wax canaana iyo wax iriiriya iyo wax culaysa arrimahaasi adiga dushaada ma ahaanin nebiyullaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam tawsicaa nebiga la siiyey waa loo waasiciyey xarajkiina waa laga anfiyey iyo culayskii iyo arrimahaasoo dhan waa laga dulqaado sidaa weeyaan siday waajibka ugu haydoo kalowna markii dambe ku wadayo iyadoo aysan dushiisa waajibkii saarnayn ayuu nebigu sidii u qaybsiin jiray calayhi salaatu wasalaam khiyaarkaanina waa nebiga khasaa'istiisae ninka hadda xaasas iyo dumar badan leh isaga qismadii iyo nidaamkii iyo cadaaladii baa laga rabaa sidii inuu u maro mid kasta wakhtigeedii iyo hameenkeedii dumarka badan oo nebigu guursadayna xikmado badan baa ku jira oo kutub baa laga qora waxaa ku jira kuwo agoon haysay oo la caawinayey kuwo dadkoo dhalay iyo walaalaheed iyo aabbayaashood inta la laayey la soo dumayey kuwo waxaa jiray qabaa'ilka iyo ummaddu xiriir iyo usro inay macnaha xiriir yeeshaan loogu talagalsanaa haddii nebigu dumarkan iska guursanayo ujeedku keliya ahaan lahaa in maaragtay nebigu dumar doonid keliya ay tahay gabdha yaryar buu wada guursan lahaa amaa wax gabar yaraba nebigu ma guursan markii caaisho laga reebo dumar waaweyn oo wada da-ah ayaa nebigu guursadayoo dumar waaweyna calayhi salaatu wasalaam sidaas baa guurkiisu ahaa dumarkaa badan midda kale inay axkaamta iyo masaa-isha iyo cilmiga nebiga ka raraan oo ka naqliyaan mid kasta maalinta iyo hameenka uu gurigeeda nebigu joogo cilmigaa ay ka wariso iyana meesha waa ku jirha siya maaha dumarka axkaamta dumarka khusaysa oo in badanoo ka mid a xaasaska nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo meeshaa ku jira nebiga calayhi salaatu wasalaam martabadiisa saraynteeda intaasoo dumara oo kala duwan mid sheegtay midda kale wax khilaafsan ma jidho mid kasta nebiga calayhi salaatu wasalaam martabadiisa iyo derajadiisa iyo sharaftiisa iyo sidau ahaa bay ku tilmaantay mid haba yaraatee innaba wax sheegtay ama nusqaana ama wax kalaa haba yaraate ma jiro waana dad kala duwan waa dumar la isla qabo iyadoo sidaasa mid kelimad aan meesha ku jirin nebiga ka sheegtay ama ku tilmaantay haba yaraatee ma jiro waman ibtagayta miman casalta falaa junaaxa calayka daalika takhyiirkaa iyo doorgelintaas lagu doorgeliyey ayaa adnaa dhowaansho badan bimacnaa aqrab adnaa aqrabu dhowaansho badan an taqarra inay qabowsato acyunuhunna gabdhaha indhahoodu oo walaa yaxzanna aysan tiiraanyoonin oo wayardayna ayna raalli noqdaan bimaa aataytahunna ay ku raalli noqdaan yaa tiiraanyana aysan arag wixii aad la timaadoo aad samaysana ay ku raalli noqdaanoo sancadaada iyo wixii aad samayso ah kulluhunna ay raalli noqdaan wayardayna halkaa ku xil wayardayna ay raalli noqdaan bimaa kii aataytahunna hawla timaad oo aa siiso kulluhunna ay raalli noqdaan dhammaantood oo see arrintaani noqonaysaa waxay noqonaysaa gabdhahani markay ogaadaan arrinkaani amar xag rabbi ka socda inuu yahay oo gabadhii xilligaas ama hameenkaas qaybta u lahayd hadduu nebigu gabarh kala gaaro hadday ogaato in nebiga khiyaar la siiyey oo ilaahay sharci uga dhigay oo isaga loo oggolaaday bes sidaasay ku raalli noqonaysa haa mar haddii ogtahay inaan jawr lagu samaynayn oo xadgudu meesha jirin arrin xag rabbi khiyaar nebiga laga siiyey iyo oggolaansho xag rabbi ay tahay sidaasaa indhahoodu ku qabowsanayaan isagaa oggolaanshaha la siiyey sidau rabuu samaynaya oo arrimaha la xidhiidha walaa yaxzan wayardayna bimaa ataytahunna kulluhun wallaahu ilaahina yaclamu midmid og weeyaan maa fii quluubikum qalbiyaashiinna dhexdooda waxa ku sugan nebigaa lala khidaabayay oo lala hadlayay calayhi salaatu wasalaam markaasaa jamac la cabiray maa fii quluubikum calaa jihati tacdiim nebigaa la weyneynayaa nebi allow qalbigaada waxa ku sugan adiga iyo wa fii qalbi kulli insaanin qof kasta qalbigiisa waxa ku jira ilaahay mid og weeya oo maxay waxa ku jiraa qofka cadaalad hadday qalbigiisa ku jirto haddii iilashay ku jidho xaasaskii ou mid u iilanayo hadduu jacayl ku jiroo mid jecel yahay hadduu nicitaan ku jiroo mid dhibsanayo wax kastoo qalbiga ku jira waxaa iyo wixii kalaba ilaahay mid og weeya waanu ku doorgelinnay adigana waxaan kuu doorgelinnay oo khiyaarka kuu siinay adaa laguu fududaynayaa waxaa rabto inaad samayso wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday yahay ahaan doonaa caliiman ilaahay waa mid ogaal badan oo cilmigiisu waasac yahay wax kastoo ummaddu muujisa iyo waxay qarsadaanba ilaahay waa og yahay xaliiman ilaahay weeyaan wuxuu ilaahay ahaaday mid xaliimo dulqaad badan oo waxa weeyaan arrimaha dhiga meesha loogu talagalay caliiman xaliima ilaahay cuquubada ma soo dedejiyo ee waa gadaal mariya qofku sidaasoo khalad u sameeyo isla markiiba cuqaabka lama dul saaro bal yu-akhir ilaahay waa gadaal marinaya waa yumhil waa koraya waa loo kaadinayaa ko-adintaas in la halmaamay maaha laakinahu ilaahay laa yuhmil ma halleeyo waa koranayaa laakiin ilaahay ma halmaamayo hadduu qofkaani wanaagsanaado toobad keenana ahlan wasaalan haddii kalena waa la ogyahay weeyaan sidaas baa ilaahay ula socda caaisha xadiid laga wariyo bukhaarigu warinayo radia allaahu canha ayaa waxay tihi waxaan aada uga masayri jiray gabdhaha inta nebiga u yimaada naftooda u hibeeya oo yidhaahda nebi allow adigaan iskaa siinay waxaan dhihi jiray bay tihi atahabul maratu nafsaha ma haweeney baa inta timaadda nin dhahi ka dhah naftaadaan kuu hibeey markay aayaddaani soo degtay turjii man tashaau minhunna watuwi ilayka man tashaa ilaa aakhiri alaaya markay soo degtay ayaan waxaan idhi bay tiri maa araa rabbaka rabbigaa nebi allow uma arko ilaa yusaaricu fii hawaaka ilaa inuu u degdegayo waxaad jeceshahay sidaa rabtay in laguu yeelayo baan u arkaa rabbi yaa inuu kuu samaynayo bukhaari iyo muslima xadiidka waa wariyey aayaddaa markay soo degtay marka waa khiyaarkaas nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam daalika adnaa an taqara acyunuhunna inay taasaa u dhowaansho badan an taqara acyunuhunna indhahooda inay qabowsadaan oo walaa yaxzan aysan tiiraanyoonnin oo walbahaarin oo aysan moodin qaar in qaar looga dooray dumarkii oo wayardayna bimaa aataytahunna kulluhun ayb waxaa qayb siiso ay ku raali noqdaan kulluhunna ay raali noqdaan yardayna faacilkeedoo nuunta ah taas baa kusii adkaynaysaa kulluhunnada wallaahu yaclamu maa fii quluubikum wa kaana allaahu caliiman xaliimaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yaxilu laa taxilu iyo laa yaxilu nebi allow xalaal kuuma aha laka adiga annisaau dumar min bacdu ya intaa dabadeed dumar sagaalaa nebigu markaa qabay calayhi salaatu wasalaam dumarkaa dabadeed dumar kale xalaal kuuma ah gabdhaha cismadaada hadda ku jira ee kugu nikaaxsan dabadood dumar kale xalaal kuuma ah walaa an tabaddala inaad beddeshid na xalaal kuuma ah bihinna gabdhahaa jooga min aswaaji aada ku beddeshid aswaajin aad ku beddeshid haddii la yidhi sagaalkaasaa laguu ogol yahay ma la ogol yahay mid sagaalkii ka mida inta la furo inay mid kale booska u banayso mid kale meeshii samayso mid mid lagu bedelo maya walaa an tabaddala inaad beddeshid bihinna gabdhaha jooga min aswaajin aad ku beddeshid mid inaad mid kale booskeed ku beddeshid walow acjabaka haba ku yaabgeliyo xusnuhunna wanaaggooda iyo quruxdooda iyo usluubkooda kuwaan dambe ah keenaysid aad rabta inaad keentid aad jeclaan lahayd haba ku yaabgeliso marka walaa an tabaddala bihinna min aswaajin mafcuulkii baa mintaa lagu dara min aswaajin aswaaji inaad bedesho mintu waa masiida lita'kiidi nafyi nafyigaasaa lagu sii adkaynaya marka inaad ku bedeshay kuwan aswaajan ukhara aswaaj kale lama ogola kulligood bedeshid ama qayb ka mida qaar ku bedeshid oo mid inta fudhid ama mid kale booskii keenti gabdhahan waxaa la yidhi waxaa lagu karaameeyey oo lagu abaalmariyey markay ilaahay doorteen iyo daarta aakhiro in kuntunna turidna allaha warasuulahu wadaar alaakhira markay taa doorteen oo adduunyada iyo birbirkeeda ay ka doorteen baa iyagana waxaa lagu karaameeyey oo lagu abaalmariyey in nebiguusan cid kale booska soo gelinin calayhi salaatu wasalaam iyagana aan la bedeli karin walow acjabaka xusnuhunna kuwaa kale xusnigooduba ha ku cajabgeli kuwaan baa joogaya weeyaan saas baa lagu abaalmariyey sidii bayna noqotay oo arrintu ku socotay ilaa maa malakat waxay milkiday mooyaane yamiinuka yamiintaadu waxay milkiday mooyaane oo milkulyamiin addoommadii jawaaridii iyo addoommadii kuwaa dhib ma leh iyagu zawjaad maaha la nikaaxinayo waa milkulyamiin weeyaan ilaa maa malakad waxay milkiday mooyaane yamiinuka adiga yamiintaadu waxay milkiday mooyaane waxaa laga soo reebayaa laa yaxilu laka nisaabo baa istinahan laga soo reebaya dumar kale laguma ogola mana bedeli kadhid ilaa maa malakad yamiinuka taun mooyaane wixii milkulyamiina weeyaan maalan hadda gabadhii maariya alqibdiya la dhihi jiray dee milkulyamiintaasi ahayd nebigana waxay u dhashay calayhi salaatu wasalaam ibraahim wiilkii nebiga ibraahim gabadhii dhashay weeyaan kuwaa waa la ogolya ilaa maa malakad yamiinuka sidaas baa markaa loo tilmaamay kuwa iyaga waa lagu ogol yahay weeyaan ilaa maa malakat yamiinuka culamada qaar baa waxay leeyihin nebiga ilaahay ma oofsan calayhi salaatu wasalaam ilaa loo xalaaleeyey markii dambe waxaad doontoo dumara waa guursan ka dhaha wixii aan maxram ahayn sideeda xag kale laga diidin ilaa la yidhi waa laguu ogol yahay culimada qaar baa qaba iyagoo adilo deliishanaya iyo maya intaa keliya buu ku joogsanayaa wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaanteed raqiibaa ilaahay mid daalacanaya mudalican mid daalacanaya acmaashiinna yaa oo ka markhaantiya u jeeda ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala waa digniin marka xadda ciddii tallaabta ilaahay baa daalacanaya wey marka dee dumaradii nebiga loo baneeyey kuwii mahorkooda la siinayey kuwii mamluulkaadka ahayd oo addoommada ahaa kuwii muhaajiraadka ay soo hijrooday kuwii naftooda hibeeyey yaa waynu soo maraynay oo lalahaa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin yeelahaas afartaa nooc weeyaaliya nebiga waa loo waasiciyey calayhi salatu wasalaam si dacwada iyo diinta ay u fido bulsho badan u gaadhsiiyo ayaa loogu talagalay oo loogu fududeeyey calayhi الsalaatu wasalaam wa kaana allahu calaa kulli shayin raqiiban ay xaafida ilaahay waa mid daalacanaya xaafida oo og weeyaan wax ka qarsoonaanayana ilaahay ma jiraan ama ka qarsoon subxaanahu wa tacaala intaa markii laynoo sheegay aayaddii hore markay soo degtay qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya oo gabdhihii inta la doorgeliyey ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira ay doorteen oo lagu karaameeyey in iyaga lagu koobnaado oo la yidhi gabdho kale lama keeni karo sidaas bay arrintu ku socotay aayaadkaani marka arrimahaasay ka hadlayaan usradaas iyo guryahii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisii iyo arrimahaas ayay caddaynayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiy kuwa iimaanka laga helayo yaa ayuha aladiina aamanuu halkan waxaa laynoo sheegayaa aadaabta ay habboon tahay in qofka ama dadka mu'miniinta ah markay soo gelayaan guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inay la yimaadaan oo ah inay idan dalbaan idan dalab in guryaha lagu soo galo kabacdi waxaa la caddayn doonaa nebiga sharaftiisa ilaahay karaameeyey sharfay ilaahay inuu ku sallinayo malaa'igtu inay ku sallinayaan arrimahaas baa laga hadlaya qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu ha gelinina kuwa imaanka laga helayo buyuuta annabiyi nebiga guryihiisa ilaa an yu'dana in la idin idna mooyaane lakum idinka la ydin ogolaado idaafada buyuuta annabiy waa litashriifi watakriim muminiintaa la tawjiihinaya aadaab saroo xeel dheer baa la baraya fii xaalin min alaxwaali si ay tahayba marna guryaha nebiga ha gelinina ilaa xaaladda la idiin idna oo laydin ogolaado mooyaane ilaa an yu'dana in laydiin idno mooyaane lakum idinka ilaa dacaamin laydinku idno dacaam intikaah intifaac iyo cunno hayra naadiriina xaalaatiin kuwa koranaya kayrkiis inaahu bisaylkiisa idinkoo weliba cunnadaa laydin laydiin wacay aan bisaylkeeda suga suganayn oo aan koranayn ee meesha casumaadda iyo cunnada iyo welimadu ka jidho wixii aan diyaarsanayn inta la yska yimaado inta waxaan la diyaarinayo oo la bislaynayo gurigii layska sii fadhiyo oo culays lagu noqdo dadkii lama rabo hayra naadiriina xaalatiin kuwa koranaya kayrkooda inaahu bisaylkiisa idinkoo aan bisaylkiisa sugaynin ee markii dadku shaqada dhammeeyaan oo ka faaruqaan oo wixii diyaariyaan baa imaanaysaan kaasaa laydiin idnaya hayra naadiriina inaah walaakina idaa duciitu markii laydiin yeedho fadkhuluu gala markii laydiin ogolaado soo gala laydin yidhaahdo soo gala waa soo gasheen cunnadii baa la keenay waa cunteen fa idaa dacimtu markaa quudataan oo wixii intifaacii cunnadii aada cuntaan fantashiruu faafa ka baxa guriga a guryihiinnii iyo howlihiinni aada ha iska fadhiisanin inta cuntayseen meesha a ku sheekaysataan walaa mustaanisiina xaalaatihiin kuwa isku weheshanaya ama walaa mustaanisiina xaalatiin kuwa weheshanaya lixadiiin sheeko hayra naadiriina xaalatiin walaa mustaanisiina xaalatiin hayra mustaanisiina lixadiiin kuwa sheeko isku weheshanaya ama sheeko weheshanaya intay fadhiisteen sheeko wakhtiga isku dhaafinaya oo sheekadaa weheshanaya oo markay cunadii cuneen gurigii iska sii fadhiisooo iska sii fadhiyo oo iska sheekaysanayo sheekadan wakhtiga isku dhaafinaya maxaa yeelay inna daalikum kiinaas yu'dii wuxuu dhibayaa annabiya ayuu dhibaya nebi maxamed buu dhibaya calayh isala wasalaam waa cihiiraya culays bay kuta inaad sii fadhiisataan kow inaa idinku aan idan dalbin gurigii soo gashaan labo inaad wixii aan laydiin diyaarin intay iska timaadaan aa bisaylkiisii iyo arrimihii ku sugtaan saddex saddexdaba waa u celin kardhaa inna daalikum kiinaas kaana wuxuu ahda yu'dii mid dhibaya annabiya nebiga mid dhibaya calayh isalaat wasalaam fayastaxyii waa xishoonayaa minkum nebigu waa idinka xishoonahayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam idinma dhihi karo war guriga hadda ka soo baxa a guriga soo banneeye idinma dhahayo xishoodkaa u diiday dabeecaddiisa saraa u diidaysa qalbi jileeciisa i raxmaddiisaa u diidaysa wallaahu ilaahayse laa yastaxyi isagu kama xishoodo kama tago min alxaqi ilaahayba xaqa ka tegi maayo ka xishoon ma isagaa idiin caddaynaya ilaahay ilaahaybaa xaqa idiin caddaynaya aayaddu waxay soo degtay baa layidhi nebigu markuu guursaday calayhi salaatu wasalaam gabadhii zaynabo bintu jaxsh oo zayd ay kala tageen ayaa waxa uu nebigu sameeyey casumaad weyn inta gabarh oo kale aan loo samayn la gabadhaan min fawqi sabci samaawaat baa laga soo guuriyey xag rabbi baa laga soo guuriyey nebigu dadkiiba cunnadii ugu yeer dadkii waa cunteeyeen kooxo ka mid a guriga iska fadhiistay waa iska sheekaysanayaan gurigiina waa ku jiraan xaaskii nebigana guriga meel ka mid a ayay joogtaayo iyadoo wejigeeda xagga derbiga usii jeedisay xishood arrintaa nebiga way cuslaysay hadba waa la fiirshaa inay baxeen waa joogaan hadba qof baa loo diraa waxa la yidhaha ma tageen mise waa joogaan ilinkaa laga noqdaa waa la soo noqdaa weli waa fadhiya iska sheekaysanaya markii dambe bay baxeen nebigu gurigiibuu gala calayhi salatu wasalaam gurigii markuu nebigu galay anas baa la socdayoo daahiibow nebigu sii daayey xijaabkiibaaba soo degay dadkii waa la wacdiyey aayaddan baa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiy ilaa an yu'dana lakum aayaddan ayaa soo degtay aadaabtaas baa markaa muuminiintii la baray oo la iskugu sheegay taa markii la caddeeyey marka waidaa sa'altumuuhunna baa layidhi markaa gabdhaha wax weydiinaysaan xaasaska nebiga daahiraadkaa sharafta badan hooyooyinka mu'miniinta ah mataacan mataac iyo alaab ama xaajo mataacda alaabta caadiga ahayd wayta wixii kaloo danoo wax la isweydiiyana wayta markaa weydiinaysaan fas'aluuhunna weydiiya min waraa'i xijaabin xijaab gadaalkii ka weydiiye xijaab iyo asur gadaashii ka weydiiye daalikum kii naasbaah xijaabkaa gadaashiisa aad ka weydiisaan ayaa adharu dahirnaan badan liquluubikum qalbiyaashiinna raggiyow iyo wa quluubihinna gabdhaha qalbiyaashooda labadaba tuhma imaan mayso shaki imaan mayo malaxun imaan mayo sidaas sameey wamaa kaana idin mana ahaan lakum idinka an tu'duu inaad dhibtaan rasuulallaahi rasuulka ilaahay inaad dhibtaanna idinma ahaanin inaad rasuulka ilaahay dhibtaan daw idinma aha maa kaana lakum maa yenbaqii lakum daw idinma aha walaa yaliiqu bikum laa'iq idinma aha sax ma aha inaad dhibtaan rasuulka ilaahi calayhi salatu wasalaam ilaahayba idinku hanuuniyey walaa an tankixuu inaad guursataan aswaajahu nebiga xaasaskiisin min bacdihi gadaashiisa taasna idinma bannaano oo dow idinmaaha abadaa weligeed xaasaska nebiga waa hooyooyin cid ka dambaysa nebiga ma guursan kadho waa kal ummahaad xagga xurmada hooyooyin oo kale weeyaan oo nebiga waalid oo kale weeye xurmadu idinku leeyihi iyo ka badanba marka naftiisa iyo ehelkiisa inaad ku dhibtaan maaha inna daalikum kii naasina kaana wuxuu ahaaday cinda allaahi ilaahay agtiisa cadiima ayuu ahaaday inna daalikum kii naas haddii dhibi meesha yimaado oo nebiga la dhibo xaasasku ka dhintay la guursado nebiga gadaashiisa kaana kaasi wuxuu ahaaday cinda allaahi ilaahay agtiisa cadiiman mid weyn waa maxay denbun cadiimun laa yakfiruhu allahu lakum waa dembi weyn oo aan la dhaafin waxaa nebiga ka mida shaanigiis iyo tacdiimintiisa xurmadiisaa waajib weeyaan xayan wa meyit isagoo nebigu isagoo nool iyo isagoo dhintayba xurmadiisa iyo ixtiraamkiisa iyo qadarintiisu waa waajib weeyaan in tubduu shay-an shay haddaa muujisaan amar oo arrimaha ka mid a oo amase tukfuuhu aada baqarisaan oo laabta idnaan ka soo saari fa inna allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaanta caliimaa mid ku ogaal badan weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala bal hadda arag tacmiimka waxa weeyaan haddaad shay muujisaan iyo haddaydnaan muujina a qalbiyada ku haysataan ku ay tahayba laba jeeraalaba ilaahay waa mid ku ogaal badan ilaahay caliim buu ku yahay subxaanahu wa tacaala waa idin ogyaho waa idinla socdaa sidaa weeyaan in tubduu shayan haddaad shay muujisaan oo aad daahirisaan muuminiinay oo carabka kaga dhawaaqdaan shaygaa waa maxay waxaan khayr xataa ku jiranoo fiicnayn carabka haddaa dhahdaan ka sheegtaan si mid ka mida laga sheego yidhi heblaayo xaasaskii nebigaa baan rabaa inaan guursado ow tukfuuhu ama aqarisaan oo qalbiga ku qabsataan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaanti caliiman ayuu ahaaday ilaahay midku ogaal badan wey subxaanahu wa tacaala yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur waxaa muujisaan iyo waxaynaan muujinba labadaba ilaahay mid og weeyaan oo ilaahay la socda subxaanahu wa tacaala aayaddaas waidaa sa'altumuuhunna mataacan waxay soo degtay baa la yidhi sayid cumar baa nebiga wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay oo dumarkaada waxaa u soo gelaya qof baariya mid faajira haddaa amri lahayd inay isxijaabaan markaasaaba aayaddu soo degtay aayatulxijaab waaba la soo dejiye sidaas baaba lagu keenay baa layidhi iyadana aayaddan rabbanaa taqabal mina innaka anta asamiicu alcaliim darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab